بسم الله الرحمن الرحيم
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaad ku soo dhowaataan falanqeyn ku saabsan waxqabadka ka jira walaayadka islaamiga ah ee soomaaliya ka hana qaaday waxaa nagala qaybgelaya madax ka tirsan xarakada shabaab walmujaahidiin mas-uuliyiinta nagala qaybgelaya waxaa ka mid ah sheekh xuseen cali fiidow sidoo kalena waxaa nala jooga sheekh xasan yacquub cali iyo sheekh maxamed abu cabdalla oo iyaguna mas-uuliyiinta ka mid ah xuseenow ka hor in aysan hana qaadin maamulada walaayaadka islaamiga ah dalka dadka joogay baad ka mid ahayd xaalku sidee buu ahaa si kooban adoo inoogu sawireen بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ee markaan soo koobo xaalka Soomaaliya kadib intaan walaayadda islaamiga ka hana qaadin wuxuu ahaa ka hor ka hor intaan ka hana qaadin ee, walaayaadka islaamiga wuxuu ahaa ee, meel qof walba qofka ka adadka ay isku cunto isla hore taallo la isku xoogo qabiliyadu dadku ay qabiil qabiil isu dilaan ee, hay-ad tansiiriya oo aada u badan ma garanaysa waddanka lagu soo furay ee, islaamnimada lala dagaalo een, qabiliyada laba qoys ama laba qabiil ama walaaya ama gobol la isku dhex mari karo uusan jirin Een, amniga iyo nabadgelyadu ay faraha ka baxday Ee, maciishadu ay aada faraha uga baxday oo aada u kululaato dadka noloshiisu adkaatay qax iyo qalaanqal iyo adduunka ilah iyo kala aadeen dadka soomaaliyeed wax aan la tilmaami karin oo dowladnimadii iyo nidaamkii wax walba ay faraha ka baxeen oo wax nidaam aan lahayn oo fawdo ah buu ahaa markii walaayaadka islaamiga ay ka dhalanayeen oo ka hana qaadayeen ee, wixii ka horreeyey
inkastoo dalka aysan walaayaadka eh, islaamiga eh, ka wada dhalan oo meelaha qaar maamulo kale ay ka taliyaan waddanka soomaaliya intiisa badan ma intiisa badan baa la dhihi karaa dhibaatada ka jirtay qabqabilayaal ee, kala qoqobay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee qolo walba ay meel xiratay isku dir qabaa'ilada ee, dil Ay.
ee, dhac kufsi ee, qof oo xataa beer iyo bar mid aan loo dhowrin wax haray oo dadkan tahay ee, dhibaatada ku dhacday een, iyo ihaanadii waddanka iyo gaaladii soo bahaysatay lafteeda oo hoos tansiiri ka waday wax loo reebo ma jirin tansiir gaalaysiinta dawal jeeda gaalaysiinta dadka muslimiinta iyo moogtaha iska horkeenida dadka muslimiinta iyo hay-aadkii lagu soo dayan ka wada waad mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa eh, sheekh xasan yacquub cali sheekh xasan een, xagee baad ka bilowdeen howsha dhismaha walaayaadka islaamiga ah
Eh, جزاك الله خيرا إذاacadda islaamiga alfurqaan baan u mahad celinaynaa Eh, fursadda qiimaha leh ayna siiyeen جزاكم الله خيرا Eh, khaasatan cabdulaahi soomaali intaa haddaan ka gudbo eh, walaayaadka islaamiga ah sida walaalkii sheegay waxay yimaadeen xilli day dalku u burbur adag galay shaqada waxaa laga bilaabay wixii dadku ay waayeen in la soo celiyo ammaanka in la soo celiyo eh, in laga shaqeeyo kala dambeynta in la soo celiyo isbaarooyinka in la qaado dadkii daydayga ahaa ama jarayda ahaa ama mooryaanta ahaa hadba siday soomaalida u taqaano ee dadkan kala irdhiyey kala xirxiray in lala dagaalamo isbaarooyinkii dalka yaalay la qaado mid xisi ah iyo mid macnawi ahba dadka in laga qaado oo ummaddu la sababo in ay isdhex socdaan waayahay sheekh maxamed abu cabdalla intaan een, aadin eh, sheekh xuseen adigan kugu soo noqonayaa maadaama aad horey u ahayd eh, waali walaayaad isla su-aashan ah halka aad ka bilowdeen dhismaha walaayaadka islaamiga ah si yar oo kooban noogu faahfaahay iyo sida een, ay isu xigeen tallaabooyinka aad qaadeen
waxa ugu horeeya dadka ay u baahnaayeen waxay ahaayeen amni istiqraar buuxa wada ku naaloodaan horta miirka uu soo noqo waahaya waxaa la waayey amnigay ahaayeen noloshii oo dhan baa qabqil gashay lilamni keliya waaya oo dadka ammaanadu ay helaan marka ku xiga waxay ahayd dadku markay amnigii in isbaaradii iyo moogtahay laga eh, laga rafciyey dhibaatada ay ku hayaan laga dul qaaday hogaamiye kooxeedyadii oo jihaad fii sabiililaahi la galay oo dadka la islaaxiyay waddankoodii markii ugu xogtan waxay ahayd in maamul islaamiya oo min qarya ama tuulo sida dadku soomaali u taqaano ilaa iyo walaayo ama gobol sida soomaali u taqaano oo kaamil oo dhammaystiran oo maxkamadaheedii leh oo sharciga islaamka oogaya in loo dhiso dadku naaloodane qalbigooda degay oo ayagu ay degeen oo ay cadaalad heleen oo ma garanaysaa ay kala dambeyn heleen waxa ugu horreeya oo laga bilaaban kasay ahayd
way waad mahadsan tahay waa kusoo noqon doonaa insha allah sheekh maxamed cabdalla su-aasha adiga aan kuweydiina waxay tahay eh, maxaa caqabada ah oo idinka horyimid intii aad ku jirteen eh, dhismaha eh, maamulada eh, eh, islaamiga ah
dadka diinta raba iyo inta aanan sharciga ilaahay in la qaato aan doonayn run ahaantii mar walba dadkan dad muslimiin ay yahay waxaa badnaa dadka shareecada islaamka inay waxa weeyaan la dabaqo dadku way daaleen marka xilligaas waxay ka daaleen dimuqraadiyad shuuciyad bay ka dadaaleen qabyaaladii bay ka soo daaleen dadku shareecada islaamka waa ay rabeen laakiin cadowgu ma aysan rabin hay-aduhu ma aysan rabin mooryaantuna ma aysan rabin kuwa dhibkan ugu hayana kuwaas ay ahayn laakiin shacabku dad muslimiina oo sharciga macnaha in wilaayaadku ay istaagaan bul- bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed baa lambar one ka ahaa ayagaa ayagaa sabab ah, ayagaa kaalinta koowaad qaatay
sheekh xuseen cali fiidow eh, maamulada islaamiga ah eh, maxay dalka soomaaliya kusoo kordhin
maamulka islaamiga ah dalka soomaaliya waxay kusoo kordhiyeen wax la taaban karo
maxaa kamid cizi iyo waxa ugu weyn dadka ay rabaan oo ugu muhiimsan dadka qof kasta ku naaloonaysa maanta waxaad maqlaysa waxa adduunka laga sheega ugu daran waa cadaalad daro wax laga naaloon waxaa aad looga qaylin si waa cadaalad maxkamadda islaamiga oo dadka kala xukumay Eh, walaayadka islaamiga oo cadaalad ay ka dhacdo oo qudaad inta loo saaray shareecada islaamka lagu wada xukumay kusoo kordhiyeen Marka meesha dhulka aad maamushaan qofna qabiil ahaan eh, looguma dilo isbaaro laguma dhigto eh, waxba laguma dhaco abad wax eh, waxaa iyo waxa kaloo midkaa kama dhacaan ma dhacdo qabiil reer hebelaa tahay iyo reer hebel kanaa laandheera kanaa laangaab ah kana reer hebel ka dhashay kanaa af luuqad kale ku hadlaa lahjad kaloo leeyahay meel hebelo ku dhashay intaad ka timiday maanta waxaad ga- garanaysaa soomaalida heerka ay gaarto ugu liidato waxay ahayd geela ka soo taga gedo inuusan jubbooyinka daaqi jirin haddana waa daaqaya haddana waa daaqa geela ka soo taga meesha la yidhaha doy meesha ugu shishaysa ee xudur iyo afkeeda ka soo taga maanta kismaayo ay jilib iyo wuxuu daaqa meesha ka xagaysay kuuyo daaqa oo mugtahay daaqa marka waa soomaali dad muslimiinta isu furmay oo iswa- iswada jecel oo diinta qaatay oo kitaabka lagu dhaqo wey wax soo kordhay iyo horumarada kale oo tirada badan oo dacwadi leh oo maaragtay ii sheeg ee, ee, maaragtay ee, madaaristii qur-aan kale oo macaahidi leh oo ummadda ay wax baratay oo diinteeda xor u noqotay dalkooda xor u noqdeen beerahooda xor u noqdeen qof maad ku haysta aysan jirin Eh, waayo waad mahadsan tahay eh, sheekh xasan yacquub cali waxaan ku darayaa saaxiibadaydii waxaan ku darayaa maxay soo kordhiyeen waxay soo kordhiyeen eh, sida ay sheegeen in ummadda soomaaliya si namuudaji ah loo tuso yacni hannaan maamul oo midaysan oo shareecada ilaahay maamulaya four pointy five aan ku dhisnayn Eh, tanaafus iyo sulda iyo awood lagu dagaalamo aanan ku dhisnayn Eh, laandheere iyo laangaabnimo aanan ku dhisnayn ummadda muslimka ay siman tahay Eh, iskaba daa h- soomaalida isdhex socota ee walaayaadka ku nool iskaba daaye geeli ka yimid eh, soomaali galbeed ayaa wuxuu daaqayaa baay iyo bakool geeli ka yimid iyo lo-dii siyeelow ka timid ama kenya ay gumaysato ka yimid bangal ka yimid ama ka yimid gobollo fogfog ayaa waxay ku barbaxayaan wilaayada islaamiga jubbooyinka Eh, isdhexmar isdhexqaad bulshadeed ayay soo kordhiyeen wilaayaadka islaamiga ama xarag shabaal mujaahidiin waxaaba ay ku soo kordhisay halka meelaha maanta aynan gaarin sultada islaamiga ah laba beelood oo mid baadi ka fakatay mid kale usoo dooran kale aanan jirin meelaha ay dimuqraadiyaddu ay ku maamulaan yani qolooyinkan kale marka yani waxay soo kordhiyeen wax gaal iyo muslimba ay qireen ayay soo kordhiyeen wilaayadka islaamiga waa mahadsanta cabdulaahi haddaan ku daro waad iga boqotay haddaan ku daro sheekh xasan ayaa laga boqotay haa haddaan ku daro een, maxay soo kordhiyeen waxaa la soo kordhiyey oo la soo nooleeyey ixyaa alf- alfaraa'id almahjuura zakadii baa la soo kordhiyey zaka lama qaadi jirin aljihaadu fii sabiilillahi baa la soo kordhiyo ummaddii waxa weeye ummad gaalada iska dhicinaysa ayay noqotay waxaa la soo kordhiyey alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo waxa weeye qorigiisa wata oo af iyo macnaha man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih faman lam yastadic fabilisaani faman lam yastadic fabiqalbih intiiba maanta waa la soo kordhiyey waxaa la soo kordhiyey jeish islaamiya oo mutakaamila oo ka kooban dhammaan jeish intuu lahaayo dhan ka kooban min jeish ulcusra fi somaal waad garanaysaan jabhaadkii waxaad la soo kordhiyey istikhbaaraadka islaamiga waxaa la soo kordhiyey amnigii sidoo kale waxaa la soo kordhiyey iclaam islaamiya oo mar iyo masmuuc ah andalus iyo maxaa la yidhaahdaa iyo alkataa'ib baa la soo kordhiyey waay waad mahadsan tahay sheekh xasan dhinacyadeenan ka soo horjeeda oo ay ugu horeyso dowladda federaalka ah mararka qaar waa idin qila waa idin qiran guul oo waxay yidhahdaan maxkamadaha xarakada shabaab almujaahidiin maaratay aad bay ugu wanaagsan cadaalad laakiin eedeymaa jira waxyaabaha laydinku eedeeyeen eedeynayo waxaa ka mid ah inaadnaan wadooyin dhisin isbitaallo inaynaan dhisin wax shaqo abuur u ahna dhalinyarada inaynaan u sameyn ama bulshada aynaan u sameyn maxaad kaga jawaabaysaa Eh, cabdullaahi waa mahadsan tahay soomaalida waxay tiri sadar muuqda su-aal ka dhan Eh, warbaahinta yani waxaynu siinay ama ay qaadeen oo ay soo bandhigeen eh, horumarka mujaahidiintu ama walaayadka islaamigu ay ka sameeyeen mathalan eh, waxaa laga yagleelay eh, walaayaadka islaamiga cisbitaallo waaweyn oo dadka muslimiinta ah lagu daaweeyo gobol degmo tuulo haldaboostayaala la furay m c ajyaal la furay oo lacag la-aan ah meel ay ka dhacday ma leh soomaalida dhulka ay degto isbitaal dadku ay tagaan ama m c h ay daawo ka qaataan si bilaash ah inay la kulmaan dhakhtar inay la kulmaan baaris lacag la-aan ah inay la kulmaan intaa lacagta yaa bixinaya waxaa bixinaya maamulka islaamiga dhulka ka taliya bixiya isagaa bixiya wadooyin ayaan dhisnay waana soo bandhignay ciddii rabta dib ay ugu laaban kartaa eh, baraha bulshada Eh, waxaynu s- dhisnay eh, yacni biixireen oo aada u ballaaran deegaanka buulafulay oo gobolka ama walaayada islaamiga bay ka tirsan oo ay walaayada islaamiga soo bandhigtay ama xarakadii soo bandhigtay waxaynu sameynay wax soomaalida aynu ku tallaabsan konton iyo shan kilomitir ayaan baab dhignay oo biyogelina laga soo bilaabo waxaa weeyaan webiga ilaa maaragtay konton iyo shan kilomitir ayaa la dhigay arabu yacni dhul waxaa weeye oonla ah oo daaq ah ayuu beebkaas maraa oo tubadaas markaa oo tubadaas ay martaa oo weliba loo sameeyey eh, meelo ay deegaanka baadiyihii uu ka, ka waraabo oo ka arooro oo xoolihii Eh, waxyaabaha aynu sameynay waxaa ka mid a daaweynta xoolaha daaweynta xoolaha Eh, wadooyinkii la dhisay ee hadda warbaahintu ay soo bandhigeen buundooyinka la dhisay yacni adeega asaasiga ay u baahan yihiin mujtamaca muslimka ee ku nool walaayaadka islaamiga ah waxaa weeyaan wixii ugu ugu muhiimsanaa baynu qabanay bal iskaba daaya waxaan khadamaad ka geysanay meelaha ay dowladda ridadu mararka qaar ay, ay maamulaan halka buundooyinkii ay dumeen dhulalkii ay gacanta ku hayeen webiyadu ay qaadeen weli ay dhisi la-yihiin doomihii ay geeyeen ay ka qaataan lacag annaga waxaan fidanay faydaanaadyadii inaan ka qayb qaadanno dadkii aan aan barbixinno biyihii abaarihii laga jawaabo halka mucaawanadii gaalada oo ay usoo dhiibtay ayagu dekadu ayna soo dhaafin shood shood iyo maaragtay suusuus iyo madaal madaal ay kala qaateen yaa xaday ayagaa qaatay dowladdan waxa dowladda ku sheegayso annagoo ma naq- ma naqan inay dowlad yihiine waxaas ayaa xaday oo kala goostay oo qaatay oo ummaddii mayna soo gaarsiinin waxaa weeye nin asagaba baahanaha oomana gubanaya nin ooman oo baahan waxba loguma dhiibo wixii ayagu ay yidhaahdeen waa wadnaa iyagay soo dhaafi weysay laakiin xarakada islaamiga ama walaayaadka islaamiga ah waxay maamulka islaamiga wuxuu u- u u kacay in jeebkiisa uu ka gooyo garaamkiisa fardiga ka tirsan maamulka islaamiga uu gooyo kadibna ugu tabaruco dadka muslimiinta ah. marka yacni waxyaabaha la qabtay waa wax muuqda oo aan soo bandhignay oo waxaa weeyaan aanan marnaba qarsoomeynin way waa mahadsanta waad mahadsan tahay Eh, sheekh xuseen ayaan su-aashan siinaya sheekh xuseenow eh, waxaa jira qabaa'ilo nidaamkeena diidan oo eh, dagaal idinkula jira waxay idinku diidan yihin
asl barbagand iyo been abuur waayo qabiil soomaaliyeed oo dagaal nagula jira ma jiro aslan aslan waxaa adayn qabiil soomaaliyeed oo annaga aan dagaal kula jira ma jiro dad qabiil wata magacooda oo idinla dagaalamaya la arkaa magacooda saxiix dad magaca qabiil wata waa muta magaca qabiilay wata ayaga qabiil ma aha reer rebelay ka dhasheen waxaa soo maaragtay iisag diray dowladda ridada ee gurguurta iyo umaa yarihii waxa ka urlaxiga reer galbeed dad moogtahay cumalaha oo la soo dirsaday qabiilkana ka dhashay Mhm.
oo magaca qabiil sheegta noocay rabaan ha ahaadaane Mm, oo meelaha qaar laakiin dad qabiil matala Mhm.
ama qabiil rasmi ku ah ugaas hadlaa ee reer hebel oo ni- ni- ni- reer hebel ahaan u dagaalameen ma jirto wax reer qabiil aan la dagaalsannahay soomaaliyeed ma jiro mid isigana la dagaalsana ma jiro waa been abuur dadka soomaaliyeed oo muslimiinta anaga waxu naqaanaa muslimiin oo naqaana qabaaila soomaaliya dad lasoo dacmiyey oo gaalo adeegsata adduunka markasta ka jira waxaad haddana ka dagaaranaysaan idaacadaha een, islaamiga markasta maalin kasta waxaa ka baxa qabaa'iladii ay ayaga lahaayeen waa- waa ku dirno waa la dagaalameen reer hebel waayo odayaashoodii waxgaradkoodii culimmadoodii oo bara'a ka qaadana wala annaga beriyaa ka nahay kuma jirno reer hebel dagaalkuma ma jiraan muslimiinaa nahay oo kuwa maskaxda laga dooriye xataa u yeerayo lasoo toobad keena waxaad gasheen annaga nagu metishaan waxaad gasheen ka imaada ay maalin kasta taagiin marka qabiil soomaaliyeed oo shabaab oo la- xarag salaam jeen ay la dagaalsantaha ma jiro qabiil soomaaliyeed oo walaayaadka islaamiga iyo annaga aan iskaga soo horjeedin oo furun ku jirana ma jiro asli waxaan ku kabayaa sheekha weligiis waxaan ku kabayaa qabaa'ilka soomaalidu waa qabaa'ilka aan ka dhalanay waay.
waa qabaa'ilka annagana dhalay oo aan ka soo jeedno waa qabaa'ilka annagu aan u ahayn macallimiinta qur-aanka dugsiyada u dhigayey oo tufta tahriish u hayey ee maaragtay ee wacdinayey dadka ka soo jeedaan ahayn annagu qorbaawi man dibadda kama imaan ciradaanu waxay nagaga soo baxday beelihiina dhexdooda wax qabiil la yidhaaho oo dagaal lagula jira horta male dagaalku waa dagaal mabda Eh, waxaa jira dad eh, mabda'a islaamiga mabda'a ka soo horjeeda kufri ah wata oo sidaa fagnar oo kale ah oo gaaladu ku aqdaamato Ya- yacni calooshooda shaqo- calooshada u shaqaystayaal ah oo raba inay hubdaan marada qabiilka si ay qabiilka ugu adeegsadaan Way- way waad mahadsan tahay eh, sheekh xuseen su-aashan eh, iminka ugu soo aaday waxay leedahay eh, eh, qabaa'ilada qaarkood waxay sheegayaan in dagaalka dagaal inaydan la galeen idinkuna aad ku qasabteen markii la weydiiyana eh, waxay leeyihiin eh, sikana way naga qaadaan ragga xarakada shabaab iyo mujahidiin ka tirsan Eh, carruurteenana waxay geeyaan macaahidood marka waana dad eh, qabiil u nisba sheeganayo oo magaca qabiil ay huwani
Baar socod.
su-aashaas maxaa ka leedahay baaraka allahu fiik horta sakawaadku waa fard min faraa'id illah farda saddexaad wey ilaahi subxaana wataala ku farad yeelay weligiin soomaalidu waa bixisa ayagaana baxsada
ninkaan rab- nin- qofka saka diida sharcigaa ka yaalay waay, ninka diida muxuu noqonaya qofka saka diida sharcigaa ka yaalay islaam diinta islaamka moogtahay ii sheeg qaabka ku diida kamid tahay inuu inuu yahay jaxdi iyo inuu yahay magaranaysa waxaa loo kala soocaa nin xoogaa bakiil uu yahay labadaas loo kala soocaa jaamac Mid xukun we- diidmo cad aniga sakaleygu male diin islaamka kuma soo orowr inuu yidhaahdo waa makaan sharci baa leedahay Me- sharciga meel ku leedahay nin la dhuundhuuntana isagana sharcigu meel ku leeyahay imaa soomaalidu sakada aydaa bixiya ayaana lagu celiya inta badan ansaafta ilaahi subxaana watacaala uu sheegay oo sideedda ahayd baa sakada marka laga qaado lagu celiyaa waxaana markhaati kaaga ah maalin kasta maq- maktabad sakawaad ee, waxa ay soo saaraan oo aflaamta oo caalamka laga fiirsado meel walba laga fiirsado Ahay.
waxa lagu celiyo ayagoo ka mahad celinaa ayagoo maaragtay marxabayna ayagoo dhiiba ayagoo keena ayagoo la siinaa nooc kastayta dadku waana farad wax laga hadlana ma ahan qof si kaan u carar dhehaysa soomaaliyana waa dacaayad sheekh xasan isla- isla su-aashan Een, haddii aan ku weydiiyo Mhm.
qolyahan dhahaya dee een, waxaa nagula qasbay ee, siko caruurteenana een, macaahid baa shabar ay geysta sheekhu wuxuu sheegay dee qabiil rasmi ah oo soomaaliyeed oo maaragtay sidaa le inuusan jirin oo ay yihiin waxaana dacaayad shari uu soo dhiibay oo dowladda federaalka ee wixii lamid ugu soo dhiibay dadkan hadlayana dee qabaa'ilay ka dhashan maxaad ka leedahay marka hore zakadu waa rugni min arkaan islaam waana rugniga saddexaad salaadayna la xiriirsantay azakaa qariinatu salaa allah subxaanah wa tacaala wuxuu amray maamul kasta oo islaami ah ee jira inuu zakada qaado imtithaalan biqowlihi tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tutahirhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum sideeddii sifo ilaahay sheegay aad walaalka sheegayna in lagu bixiyo taa waa waajib dadka muslimiinta ahna waxaa laga doonayaa inay sakada bixiyaan ayagoo ilaahay iyo rasuulkiisa ay ku ateecayaan taa waa mid qadiyadda waxbarashada oo la yidhi dadku waa la khasbaa tooda haddaan u raacno afkood haddaan u raacno maraykanka soo dimuqraadiyadiisoo lagama sheego yaa ku dhaca wiil ama gabar ama cunug sideed sideed jira inuu gurigiisa joogo gurigiisa lagu haysto yaa ku dhici kara khasab waa in iskuul la geeyo waa lagu khasbay haddii warkooda aan u raacno waxay sheegayaan khasab weeye cunug toddoba jir gaaray ama shan jir gaaray in guri lagu haayo kuma dhacaan waa khasab in iskuul la geeyo annagu dadka maba ku ijbaarin sida walaalkii sheekh xuseen sheegay ijbaarba ma dadkan horey qur-aanka ku baran jireen shareecaday baran jireen waa u fududaynay bes si ay shareecadooda u baran lahaayeen annagu waxaan ku caawinay muqararka macalinka deegaanka ayagaa dhistay jiefka ayagaa la baxay raashinka ayagaa la baxay tashiilaadka guud ee meesha ka socda ayagaa la baxay annaga waxaan ku caawinay aqoontii iyo muqararkii markay meesha ka qalajabiyaanna riyahoodii iyo geeloodii iyo beerahooday gaaraan ayagay wax baraan keliya annaga dadka waxaan kala eelkooda baraan waxaan kala dirnay dadka iyaga jahliga in jahligu ay ka baxaan
dagaalada aada ku jirtaan ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ku leysa oo askar ah marka waadna soo bandhigteen muuqaaladooda weliba iyagoo meydad ah kuwa dhaawacyo ahood qabateen iyo kuwa aada nolosha ku qabateen ood ugu tagteen ofiisyadii ay ku jireen marka hal dil aan hayn ma u haysaan dhalinyarada askarta ah ee ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo weliba kuwa maraykanku sida gaarka ah uu u tababartay oo ku shaqeyso haa Muxuu ya- hal aan dil ahayn Mhm.
oo aada u wanaagsan baanu haynaa haye muxuu yahay bas dagaalku waa dagaal mabda marka hore inay ogaadaan qof kastana hadaaya waa sheegay mar labaadna waa sheegaya waa dagaal mabda ku salaysa wey dadkan dad lasoo diray oo lasoo bartaaray oo sumaysan oo moogtahay loo soo sheegay wax moogtaha khaldan oo diin islaam ka baxo ka xoob siibtay waaye
waa halka aan u hayno marka ugu horeeya waxaa weeye dad muslimiinay ahaayeen inay ku soo noqdaan xerada ay ka baxeen oo islaamnimada Mhm.
iyo wanaaggii iyo khayrkii ay ku dhasheen Mhm.
oo hooyada aabadii ay ku dhaleen iyo nikaax halka ku dhasheen Mhm.
horta inay islaamnimada kusoo ba- kasoo kusoo noqdaan ka socda marka labaad waxaan u hayno
Mhm.
waa dalkoodii waa dadkoodii waa qaraabadoodii waa deegaankoodii ay u soo noqdaan ay ku noolaadaan nolol cizi iyo sharaf iyo dadnimo leh ay ku noolaadaan nimanku nololay rabaan oo maarata meeshan xoogaa nolol baa na geysay leeyihin oo lacag iyo waxbaa la qaadanaya idinkuna dee mushaar qori maysaan waa been dadka nolosha ay ku nool yihiin nolol ka fiican soomaaliya matala annaga nala dhex joogo ama mujaahidiinta kamida ama deegaanadka mugta samca mujtamaca oo deegaan nolol ay ku nool yihiin kuma noola waa kuwa idaacadaha ka sheega shan boqolaa nagala ballan qaada laba boqolaa nagala ballan qaada nalama siin lix bilood mushaar ma qaadan waxaase ugu haam waaye war been waaye marka nolol xun bay ku noolyihin marka nolol aada u adag oo xun oo weliba moogtahay dulliya ku nool yihiin markaasaa dalkooda iyo dadkooda iyo waxa ay soo a diyaaradaha ku duqeey laleeyahay oo ayaga ay diyaarad usoo raacayaan ama background usoo raacayaan ay hooyadoodii iyo aaboodii iyo qaraabadoodii iyo eedadoodii iyo adeerkoodi waaye dadnimo xumo marka waxaan leenahay nolosha meeshan taallo oo adiga aad aadeena nolol ma ahee noloshi wanaagsanada ilaahay subxana wataala kugu talagalay annagaa idiin hayna waana diyaar kuwa soo noqday ee ilaah u toobad keenay ee jooga warsada oo ka mid ahoo ama ma- bagraf ka soo baxa ama ma garanaysa isha kuwa bartiinta oo gorgor ka soo baxay Mhm.
ama ma garanaysa kuwa eritrea ka soo baxay ka yimid ka soo baxa oo maalin kasta soo baxa ama kuwa imaaraad tababaray ka soo baxay ee maogtahay cisiga iyo sharafta dadnimada ku nool ee idaacadaha laga sii daayo ee aflaamta lagu sii daayo ee weliba maogtahay qaar mujaahidiinta kamid noqdeen khayaarkooda qaar ay beerahooda fasheen qaar arigooda raacdeen qaar maogtahay badda iyo beri meesha ay ku shaqaysteen ayaga warshado dhan noloshooda waa diyaar waay aad baad umahadsan tahay gebagabadii ayaan ku dhownahay Eh, meeshan eh, hadda aan ku sugannahay eh, kulan wada tashi ah ayaa ka dhacay oo maaragtay eh, u dhexeeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab walmujaahidiin Eh, qodobada ka soo baxay maxaa ka mid ah runtii qodobo dhowra ka soo baxay ilaa iyo toban qodob taqriiban oo shirkan kasoo iyo shirka ka soo baxay runtii wax ku ool ah oo insha allahu la rajaynayo saaxada in ay ka dhaqan galaan insha allahu fatrada soo socota Eh, waxaa ka mid ah si walaalka sheegay dardargelinta jihaadka looga soo horjeedo gumaysiga dalka haysta kaabayaashii dhaqaalaha in la dhiso wixii horey loo dhisay maahe wixii kale ee u baahan in la dhiso in la dhiso jid- jididkii wixii la dhisay wax kale in la dhiso buundooyinkii la dhiso si guud dacwadii in kor loo qaado oo la baahiyo ilaa iyo baadiyadii dadka diintoodii la baro oo culimo loo diro oo dacwatul aryaaf yani qeybihii kala duwanaa ee dacwadii in, in la derdergeliyo Eh, in dadka maaragtay eh, eh, maamulada ka shaqeeya ee idaaraadkeena ah maamulada ka shaqeeya in maaragtay la la diyaariyo oo maaragtay dowlaad badan maaragtay la bixiyo waxaa ka mid ah eh, runtii waxyaabaha yani walaalku sheegay ka mid yani jiilaal baa hadda xoogaa kuleylah ummaddu dareemaysa waxaa laga yaabaa in dee guga aan filayn ama u baaqdo ama yani kuleel u yimaado in laysku diyaariyo in ummadda eh, waxay u baahnaayeen loo diyaariyo in loo diyaariyo Eh, inahaas iyo iniyo kalaa ka soo baxay eh, xaqiiqatan insha allah waxaan rajaynaynaa in ay waxtar u noqon doonaan bulshada sheekh maxamed abu cabdal eh, shirka ka qaybgalayaashiisaad eh, ka mid ahay Eh, adoo soo koobaya eh, muxuu eh, kaga duwanaaad is leedahay shirarka horead ka qaybgeli jirta
jazaak allahu khayran n shirkan wuxuu kaga duwanaa shirarkii hore waxyaabo badan n aan la koobi karin waxaadna u malaysaa sanadba sanadka ka dambeeya waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo n waxaa lagu tillaabsanaya horumar n waxaan u malaynayaa waagii ugu horeeyey ee qiyaadada iyo wilaayaadka iyo makaatibta ay isku imaan jireen iyo maanta markaan fiiriyo maanta laga horumarsan yahay Een, maanta iclaamkiiba xataa ka soo qayb qaatay islaamiga sidoo kale waxaa iskugu yimid dhammaan wilaayaadkao dhan makaatibtao dhan qiyaadadii guud ee xarakada een, meesha lagu qabtay quruxdeeda waxaan dhihi karaa waa shir loo dhammaa ayuu ahaa qaraaraad iyo go-aano badana lagu kala qaatay ay ka mid yihiin een, sida walaalada ay sheegeen la dagaalanka cadowga ilaahay iyo dardargelinta jihaadka bariga afrika waxaa kaloo ka mid ah la dagaalanka fasaadka iyo akhlaaqda ku soo badanaysa dalka akhlaaq xumada ku soo badanaysa dalka in laga hortago oo aan arkayno cadowga ilaahay micnaha si waxa weeyaan dardar inuu ku wado fasaadka ummadda hadday noqon lahayd dhallinyaradii gabdhihii hooyooyinkii meel walba fasaadku u batay in laga qabto sidoo kale ummadda in waxbarashadeeda kor loo qaado iyo dacwada fidinteeda ee alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar Een, sidoo kale in kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyo bulshada xagga nolosheeda in wax laga bedelo oo juhdi badan la geliyo marka dhammaan waxaan isleeyahay qodobadii meeshaan ka soo baxay aad iyo aad baa layskula qaatay aad iyo aadna waxaan isleeyahay waa loo taabagelin doonaa calaa ardi alwaaqicna waa lagu fulin doonaa ilaahay hadduu idmo waxaan isleeyahay meeshaan waxa ka dhacay oo wanaag iyo khayr iyo barwaaqo iyo run ahaantii hididiilo mustaqbal ifaya ayaa noo muuqda halka cadowga ilaahay maantay uu waxa weeyaan uu s- uu gabaabsi u yahay mujaahidiintuna waxaan isleeyahay maantay ayay laba kacleeyeenba micnaha kulankan laba kacleen hor leh iyo maxaa la yidhaahdaa wacyi guud iyo waaqica aan ku jirno iyo maxaa la yidhahda horumarka iyo meesha la tigsanayo iyo sida maantay loo fikirayo iyo sida maantay meeshan looga hadlay waxaan isleeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ummadda khayr badan baa usoo baa usoo muuqda ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka rajaynaa tamkiin deg dega inuu ilaahayna siiyo ilaahayna cadowga ilaahayna uu naga saaro marka waxaan isleeyahay eh, kulankan wax badan buu kaga duwanaa kulamadii hore lama soo koobi karo intaas ayaan kusoo gebagabeynaya waayahay gebagabadii ayaanu maraynaa Een, qof walba een, waxaan siinaya oo saddexdiina ka mid ah in hal daqiiqo sheekh xuseen cali fidow ayaa uga horeeya Ee, maxaad kusoo gebagabeyneysaa dhankaaga maxaa dardaaran oo aad jeedinaysaa waayahay dardaaranka bismillahi alxamdulilah salaamulah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah dardaaranka nafteyda iyo dadka muslimiinta aan u jeedinayo waxaa ka mid a marka ugu horeysa inay ilaahi subxana watacaala ku dhaqmo marka labaad alwuxda midnimo waxaa ugu horeeya oo horumar lagu gaaro midnimo ilaahi subxaana wa tacaala xaraggiisa iyo diintiisana ku midoobna wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu dadka tafaraaruqa waxba kuma taraan midnimaduna waa bixablillaahi xaragga ilaahi kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam way waad mahadsan tahay sheekh Sheekh xasan geestaada waxaan leeyahay ee, ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halganka joogteeya lagama daalo halganka ummade waxay nooshahay inta ay halgamayso ha isdhiibanina cidda halganka hormuudka idinku ahana garab istaaga kaa waa mid qodobka kale ummad yahay al-iktifaa bidaati gaara isku filnaasho gacma hoorsiga ka baxa ilaahay wuxuu idin siiyey dal khayraadkiisu ay badanta uu badan yahay oo webiyadii iyo baarihii iyo xoolihii iyo waxaa weeyaan dhammaan khayraadka ilaahay ku beeray uu ceegaago ayaa ilaahay idin siiyey gacma hoorsiga ka gudba waxaa la yidhi man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarah qofkaanan quudkiisa milkin go-aankiisa ma milkinayo waxaa kaloo la yidhaahdaa man akala bitamrihim yamshi biamrihim qofkii gaalada hungurigeeda cuna taladooda ku gowracaya ayuu daba soconaya man malaka quutahu malaka qaraara adduunyada waxaa loo baxay dadku inay soo saartaan waxay ku noolaan lahaayeen soomaaliyey waxaa halkan idin dhigay waxaa ka mid ah isku filnaansha la-aanta isku filnaada waa qodob qodobka kale anugu aan dhihi lahaa ee ummadda soomaaliyeed waxaa weeye diintiinni barta shareecada islaamka barta diinka ilaahay aynu baranno si aynu u ogaano xaqiiqada runta ah waxaan ku soo gebagabeynayaa cadowgeena iyo xabiibkeena kala garta cadowgeena iyo xabiibkeena kala garta maalin kasta yaanan yaan ha taagnaanina meel aan munasab ahayn ninkii wuxuu yidhi afii kulli mawtinin laa tacqiluun ninkii yahuudiga ah wuxuu yidhi afii kulli mawtinin laa tacqiluun war miyadan maalin kasta wax garanaynin maalin kasta shaytaan cusub intuu tay iyo koor idiin soo qaato uu yidhaahdo anaa rinji idin marinaya cagaar iyo madow maalin intaad u sacbisaan kadibna caruurihiinna intuu dhulka ka gato boosas ka iibsado kadibna bannaanka ku daadsho sidii waxaa weeyaan dhaqdhaq oo kale farcal uu iska daadsho miyaynan ka daalaynin siyaasiyiinta khariban ee galbeedku keenay miyaynan ka daalaynin xeerarka kufriga miyaynan fahmaynin nidaamkan riddada ee khariban maalin kasta xalaqyo intaad aruursataan u codaysaan aad qaadataan kadibna idin qaniinaan miyaad dhahaysaan war waxaana qaniinaya maxay yihiin war miyaadan ka ka daalaynin nimanka kan ilaa iyo lixda meydii bayna haysteen maanta diintiinna ayaa ah waxa aad maanta xalka keliya ku gaari kartaan dimuqraadi waa soo aragteen shuuciyad waa soo aragteen hanti wadaag qabyaalad iyo qoqob waa soo aragteen kaaliya shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala aad ku dhalateen aad ku korteen aad ku weynaateen war kaaliya aanu tijaabinno waana la tijaabiyey walaayadka islaamiga arka waxaa ka socda alxallu lwaxiid eh, lihadihi almushkila waxaa weye shareecada ilahi in loo laabto wey wax kale ma- ma jiro muslimiintuna waa idinku celina waa idinku celinayaan mana daalayno inaan idinku celino xalka in shareecada ilaahay uu ku jiro qof kasta oo soomaaliya muslim ahna waa qirsanyahin waa ogyahay waxaan leenahay marka kaaleya xalka hadalku halkaanu yaalla waa mahadsantihiin aad baan kuu fahmay sheekh maxamed abu cabdalle geestaada maxaad leedahay maxaad kusoo gebagabeynaysaa jazaak allahu khayran waxaan kusoo gebagabeynayaa ummadda waxaan u dardaarmayaa awalan atamasuk bilkitaabi wasunna inay ku dhagaan kitaabka alle iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam kaas unbay ku badbaadi karaan adduun iyo aakhiraba waxa maantay dhibaatada haysata waxay kaga bixi karaan waa iyagoo u laabta ilaa diinihim ilaa diinihim diintooda waa inay u laabtaan ku dhaqanka shareecada islaamka inay u laabtaan ku dhaqanka diinta islaamka inay u laabtaan unbay maanta kaga bixi karaan loogama bixi karo dhibka soomaaliya ay ku jirto dimuqraadiyad iyo kufri loogama bixi karee diinta ilaahay in loo laabto dastuurka alleh in loo laabto ayaa looga bixi karaa sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa een, hadal uu lahaa ee, ninka la yidhaha alimaam alawsaaci wuxuu yidhi khamsun kaana yuqaal waxaa la oran jiray buu yidhi khamsun kaana calayha asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam shan ayay ku sugnaan jireen ay ku tilmaamnaayeen macnaha asxaabu rasuulilaahi iyo taabiciinta kow waxaa ka mid ahaa luzuumu ljamaaca jamaacada muslimiinta in la laazimo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu midnimada muslimiinta in la ilaaliyo labo aljihaadu fii sabiilillaah haddii aan doonayno in aathaartii salafka aan raacno horta awalan mar kalena imaamu alawsaaci wuxuu leeyahy calayka biaathaari man salaf dadka kaa horeeya ee salafka aathaartooda raac aathaartooda maxay ahayd waxa weye aljihaadu fii sabiili illaah luzuumu ljamaaca cimaaratu lmasaajid masaajidda ayay camiri jireen diinta ilahay bay baran jireen dadka caamaan nahay kaama saarayso aakhiro wax barta diinta iyo diintiinna barta diin barasho la-aanta waxay idinku kaliftay inaad garan weysaan waxa weeye gaalkii islaamka inaad kala garan weysaan dagaalkii jihaadka iyo jiha- iyo dagaalkii baadilka inaad kala garan weysaan inaad kala garan weysaan kan idinla dhashay ee walaalkaaga muslimka iyo gaalka inaad kala garan weysid murtadka iyo muslimka inaad kala garan weysaan waxaa idinku kalifay waa diin barasho xumida alwalaa walbaraa la-aanta waxaa idinku kalifay waa diin barasho la-aanta marka diintiinna barta luzuumu ljamaaca aljihaadu fii sabiili illaah cimaaratu lmasaajid waxaa kaloo ku jiray itibaacu sunna sunnada in la raaco dariiqii nabi maxamed in la raaco marka sala allahu calayhi wasalam waxaan idin leeyahay ummaddan aan kula dardaarmayaa waxaad soo nooleysaan waxa weeyaan hadyigii dadkii salafka inaga horreeyey soo nooleeya waxaadna ku nooleyn kartaan waddadan oo aad qaadaan waxaan idinkula dardaarmayaa alistiqaamatu fi ddiin diintiinna inaad ku toosnaataan fastaqim kamaa umirta waman taaba macak saan kuu amarna u toosnow dhinacna ha uga bixin diinta ilaahay waman taaba macaka ciddii dadkii toobad keenay oo adig kula socday mu'miniintana ha toosnaadeen waxa la isku haysto waan toosnaanayaa ji- jidkan wa ana haadaa siraatii mustaqiiman baan raacaya iyo ma raacaysaan baa maanta la isku haystaa maanta waxa aan leenahay waxa weeyaan jidka ilaahay baan ku toosnaanaynaa gaalana waxay leeyihin ha ku toosnaanina leexleexda wadduu low tudhinu fa yudhinuun saas ayay rabaan waman taaba macakana ha toosnaadeen W- walaa tadqow inahu bimaa tacmaluuna basiir maxaa ku xigay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum unnaar kuwii waxa weye dulmiga sameeyey ee gaaladana ha u janjeersanina ha u dabcinina ha isku dhiibanina haddaad samaysaan saas maxaa dhacaya fatamasakum unnaar naar baa idin taabanaysa wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa uma laa tunsaruun wax garab iyo gaashaanna alla agtiisa kama helaysaan aad baad u mahadsan tahay eh, sheekh maxamed intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayaa eh, falanqeyntan oo ku saabsan waxqabadka maamulada walaayaadka islaamiga ah Eh, oo sidoo kalena aanu kusoo hadal qaadnay qodobo kale oo arrimaha soo raaci kara amaba siyaasadda iyo arrimaha soomaaliya ee la xiriira waxaa nagala qayb galay eh, falanqeyntan eh, mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab walmujaahidiin xilal kala duwanna soo qabtay Eh, waanu idinkaga mahad celinaynaa haddaanu nahay idaacadda islaamiga alfurqaan inaad naga ogolaateen barnaamijkan in aad nagala qayb gashaan